bismillaahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsiyaal hamiin filim weeralbaysan rogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kulunku warsan oo hamiin walbaysan ku barata idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhugunsiyaal hamiinnimo talaadaha galaa juuta adegdiya keedanta sagaalka bili sagaalaad lamada kun iyo toban sagaalka qodobada shir gadiisan barnaamijka kulunku warsanna dhugunsiyaal uu kaana siinkaa ole baa ku mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan ali khayre iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yaa weliba iyo geega shidikan jidka hariirya waa xaafadda bardaala iyo xaafadda horseed ee magaalada tanbaydhabo barnaamijkaas inkaayna dhugunsiyaala ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan ali khayre yaa weliba hosegeega booqdaya afar boqol tumiyo shan askari aanase oo tababaran ku dareeray magaalada baydhabo welibana xasan ali khayre uuse sheegaya in ciidamadan dhawaayo shaqayi doonanga islamarkaasna dowladda federaalka soomaaliya iyo dhimaystiri doonta qalabkiyo umbaahanayanga barnaamijkaas inkaayna dhugunsiyaala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan uunimadu hadiireer weliba ku mid ah taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal cabdi xasan maxamed yaa weliba usuu ku warbiyaya kulon sadaqaaday safiirka gana fidhi soomaaliya walibana iyo kuwada hadalena sidii lingxoo diilaya shaqada booliiska soomaaliya walibana taliyaha booliiska sheegay inay waxyaabo badan iyo isku afgoradanga sidii waa lagu bedelilaya xaaladda booliiska dalka soomaaliya barnaamijkaas inkaayna dhugunsiyaala wasiirka wasaaradda walbarashada ee dowladda federaalka soomaaliya cabdulaahi gooda barre ayaa waliba use sharaxaadiisu kubiyaya muhiimadda usaliyo shaqada use magacaawi guddiga kumeelgaarka kaasi oo ku shaqeeya waa arrimaha tacliinta sare ee dalka soomaaliya xaraabto ku noola magaalada dhuuswareeb ee xarunta maamulka galmudug iyo weliba iyo sheegana inayo kaala muhiimayo kuqaadlanga shirkareed ingiliisyowka deegaanada maamulka galmudug kaasi ee ku dareera magaalada dhuuswareeb welibana iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo koobsidana ini la taageera xaraabto ku noola deegaanada maamulka galmudug barnaamijkaas inkaayna dhugunsiyaala heer ilaaliha guud ee maamulka puntland maxamuud ismaan iyo weliba usina beenayaya warar sheegay inay la dhiya dadkii dilkiyo kufsiga banjayside walibana heer ilaaliha guud ee puntland use sheegay inay arrintaas yeeta beengasal iyo raadan lahayna barnaamijkaas inkaayna dhugunsiyaala qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsana uu nimadan siinkaaya barnaamijka koliba asaaray waan siinidira sii doonee dhugunsiyaala anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada mada kudirta waliba imaam u doonee saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo noordarartan weliba wsin kale hamiin fahna barnaamijka waliba asaari waan siinadara sii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim rashka boy dhugunsiyaal ku bilaabay qodobkan koraya sidii sana darartan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya weliba uus roogaya gudaha magaalada tanbaydhabo usoona kulamo sharduun iyo sasoo kale shaqooyinba kahaya gudaha magaalada tanbaydhabo ra-iisul wasaare xasan al khayre iyo weliba use geega booqday afar boqol iyo tumisha askari haanase oo tababaran ku dareera magaalada baydhabo walibana use sheegay inay xukuumadda federaalka soomaaliya iyo ciidamadu hadda tababarkan ku dareera magaalada tanbaydhabo qalabkiiyo saasoo kaleba iyo dhowaan howlgeli doonta haddaba ra-iisul wasaare xasan al khayre oo ciidamada kula hadalay gudaha magaalada tanbaydhabo iyo weliba useeray waxaan ku faraxsanahay madaxweyne oo ku mahadsan tahay inaa idinkala soo qayb galo ciidankan oo qaarkoodna tababar dheeraada lasii siin doono si ay u noqdaan ciidamada sida gaarkaa u tababaran qaarkoodna ay bilaabi doonaan shaqooyinkoodii waxaan aniga madaxweynuhu laga bilaabo maanta ka wada xaajoon doonaa qaabka laydiin howlgelin doono nooca shaqo aad qaban doontaan iyo gobolka sidaad uga qaban doontaan iyo dawladda guudba laga bilaabo hadda marka waxaad u gudbaysaan wejigii labaad haddii ilaa yidhaahdo oo ah sidii aad u howlgeli lahaadeen kuwiina loo soo xulo inaad tababar dheeraada qaadataanna waxaad noqon doontaan ciidan sida madaxweynuhu ii sheegay si gaara u tababaran intiinaas tababar gooniyaha geli doontaan intiina kalena waxaan ka shaqaynaynaa sida ugu dhaksaha badan sidii laydin howlgeli lahaa markaa howlgashaan waxaad noqonaysaan ciidan qaran waa ka gudbaysaan qoys iyo qabiil meel walboo dalka ka mid ah laydin geyn karaa dalkiinaad u ageedi doontaan inkastoo codsiga madaxweynuhu hadda uu yahay inaad dowlad goboleedka koonfur galbeed ka howlgashaan maadaama cadow badan uu joogo annaga iyo madaxweynuhuna waxaan iska kaashan doonaa sida ugu dhaqsaha badan in laydin dhammaystiro agab walba ood u baahan tihiin
السلام عليكم وعليكم السلام وريا إن آيت ما إن آيت ما ما كتاكين اي محل تنسى وريا والعالو عندنا قلب هايتين انه ابوك سنا هانا قلب كران هاو كيل قفي كسي اه انه كان على مدوى كان عن وذي جامعة فله يا رانا مي والك برتي ما آي سلام هذا ما شاء الله والله ما يكون سلاها مم.
جيب على قادة مم.
جامعة ليلي مهم.
جينا بعد قلة مم.
جامعة ليلي مهم.
أنوا بجموي مم.
جامعة أمي بايدو جبريل أكتي انا جي ساكن تلمامي إيه تمام horta jaguug inskwel jaahin inskwel Aye.
janin inskwel waa in jahwareeday Aye.
unagu we jaamacadda balasma jjf Aye.
jaamacadda balasma wal bariime ew Bariid.
barbartoy ma eh Aye.
sidii walaa birsooha Ah.
bilaas ma eh Aye.
haani hora Ha.
bir ma dheh Bariid.
haan kala Ha.
bir ma dheh Aye.
walaagi hora Ha.
baa dheh أنت بهاي maxaa koo gali meel banbaan جامعة بلا
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo oo dareertaan weliba wada singale hamiin fana barnaamijka kulanku warsan oo akhyaraya rashka booya saari waa sina darasiya taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal cabdi xasan maxamed iyo weliba uu soo kurbaya kulan sula qaaday safiirka Ghana anfidhe ee Soomaaliya walibana iyo kuwada hadalena sida lin xoojilaya xiriirkan dhexeeya ee booliiska soo soo kala ee dalkaasi iyo Ghana iyo soo soo kala sida walon qobodalaya xaaladda booliiska dalka Soomaaliya taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed oo warbaahintiisa kula hadlay magaalada muqdisho
آه، بسم الله الرحمن الرحيم آه، waxaan eh, maanta oo taariikhdu tahay sagaalka bisha sebtembar eh, shir kula yeelanay eh, aniga iyo saraakiil sarsare oo ka socda ciidanka booliiska soomaaliyeed safiirka u jooga dowladda china dalka soomaaliya iyo diblomaasiyiin kale oo la socotay oo ka tirsanaa safaaradda waxaana ka wada hadalnay calaaqaadka u dhexeeya eh, labada dowladood gaar ahaan guud ahaan eh, gaar ahaan buliiska iyo amniga eh, sidii labada dowladood ama labada ciidan eh, wax isu weydaarsan lahaayeen Eh, waxaanu horeyna uga wada hadalnay eh, horeyna u jiray xiriir ka dhexeeyey booliiska iyo booliiska soomaaliyeed iyo eh, booliiska china Eh, waxaa jiray tababaro badan oo ciidanka booliisku ay u aadaan dalka china gaar ahaan saraakiisha oo lasoo baro eh, howlaha booliiska ee kala duwan Eh, sidaad ogtiinba eh, dowladda china oo dowlada aanu dowladda soomaaliya aada saaxiib u yihiin waxay duconaysaa ama aada u interesaareynaysaa inay eh, maalgashi ku samayso eh, muxuu ahaa dalka eh, soomaaliya waxayna aada iyo aada isugu taxallujinayaan si investmentiga u gediyo ama maalgashigaas inuu dalka soomaaliya dego oo muxuu ahaa ee, ay noqoto meel ee, hantidooda ay gashan karaan sidaa awgeed ay jecel yihiin inay arkaan soomaaliya oo oo- oo muxuu ahaa ay arkaan soomaaliya oo muxuu ahaa degta oo ay maalgashan ku samayn karaan ku samaynayaan calaaqaadii horena waa jireenoo dowladda china sideedaba ee, dalka wax badan oo hore oo mashaariica waagii amnigu jirayna horey uga qabatay haddana sidii oo kale doonaysaa inay uga qabato arrimahaasanu ka wada hadalnay ee, tababaro badan inay siiyaan booliiska qalab inay u keenaan booliiska ee, inaanu iyaga naftooda gacan ku siino inta ay xamar joogaan amnigooda inaanu sugno howlahaasaanu ka wada hadalnay si fiicanna waa
war waa ko war waa ko bulshooy horumar waa ko wali luwaydiyaay luwaysnaay werdigalihay wano waa ka dhagarayimbo ma erna dhatiyo wangaar humboodiye taslati waato walla sheegi walla aragya korona baar rasuranki albeder kooya wala la sheegi araga walaakiin ayn sheegtana wangaal oo may ee i wangaal oo suusa eh wali adafadaasa waa kaatilay barii'i ishu waymoodi ma ee waqti kastoo adaatooshe baar restauranti beder kooy weelka ay buusito bari safar injeede
waayahay dhugunsiyaalla qayba hore barnaamijka kulanku warsaan ku guda jirnaa waliba awda sinkale hamiin faylan dhugunsiyaalla wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ee xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen xaaji iyo waliba uusa kulamo la qaadaya dhammaan eh, wasaaradaha cadaaladda ee maamul goboleed dalka walibana iyo kuwada hadalena sidii lindhisin lahayaa een, taliska ciidanka asluubta ee gobolada dalka soomaaliya wasiirkii waliba uusu sheegayay in arrintaasi xukuumadda federaalka soomaaliya iyo saas oo kale wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo kaalin weyn ay ku qaadi doontaa islamarkaasna dhowaan loo bilaawi doona mashruuco inta badan ku dhisawa taliska een, ciidanka asluubta ee gobolada dalka soomaaliya haddaba waa ko wasiirka wasaaradda cadaaladda ee garsoorka ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo arrintaasi ku hadalow oo taliska usluubta ay iskugu yeereen shir loogu wada hadlaya sidii xabsiyada dalka loo dhisi lahaa Eh, waxaa ka soo qayb galay shirkan eh, wasaarada wasaaradaha cadaaladda dowlad goboleedada ay ka mid yihiin galmudug south west puntland jubbaland intaas oo ayaga aan doonaynay in eh, xabsiyo laga hormariyo oo laga dhiso waxaan ku guulaysanay inaan dhegaysano wasaaradda maaliyadda habkii loo dhisi lahaa xabsiyadaas ayadoo la marayo nidaamka eh, loo dejiyey eh, qiidhka maaliyadda iyo habkii loo dhisi lahaa oo loo yaqaano country system wasaaradda waxay soo bandhigtay qoraal aad u faahfaahsan mashaariicdaas sidii loo hirgelin lahaa waxaan ka dhagaysanay aniyoo taliyaha usluubta wasaaradaha cadaalada dowlad goboleedada baahida gaarka ay u qabaan xabsiyadaas meeshii laga dhisi lahaa iyo dhulka xabsiyadaas laga dhisayay ee in ay dowladda ay leedahay isla markaasna meelahaas goobahaas laga dhisayo xabsiyada amnigooda la sugo sidii xabsiyadaas loo dhisi lahaa waxaan ku guulaysanay eh, doodas kadib in wasaaradda maaliyadda noo keentay jadwal eh, oo lagu dhisi lahaa xabsiyadaas jadwalkaas oo wakhtiyaysan xabsiga baydhabo laga dhisayo iyo kan galmudug laga dhisayaba waxay noo keeneen jadwal oo wakhtiyaysan oo weli eh, bilaawday oo hadda shaqadiisa ay socoto waxaan codsanay in xabsiga laga dhisayo eh, kismaayo iyo maxkamada laga dhisayo eh, bosaaso labadaasna eh, jadwal wakhtiyaysanna noo keeno oo hay-ooyinka caalamiga arrimahaas ka shaqaynaya waxaa naga ballan qaadeen jadwalkaas si degdega in loo keeni doono wasaaradda maaliyadana waxaa eh, lagula taliyey in ayadana dedejiso xiisintii mashaariicdaas si loo helo eh, murashaxii dhisi lahaa ee ku guulaysan lahaa tartanka ayadana inay dedeshiiso Eh, wasaaradda maaliyadda arrintaas ayaa loo xil saaray Eh, xabsiga kismaanyo laga dhisayo waxaa laga codsaday wasaaradda eh, cadaaladda oo jubbaland inay dhulkii xabsigaas lagu dhisi lahaa iyo lahaanshaha dowladda eh, inay dhulkaas leedahay oo shaksi lahayn inay keento si si ayagana xabsigaas dhisidiis ay u bilaaban lahayn waxaa ka soo baxay doodii in loo baahan yahay ee, sharcigii xabsiyada dalka jamhuuriyadda soomaaliya ee, inuu u baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo lagu sameeyo taas oo horina aan uga hadalnay wasaarada cadaaladana ay ku mashquulsineed in sharcigaasna ee, dib u eegis si dhaqsi ah loogu sameeyo oo golaha wasiirada la geeyo oo haddii systemkii mase habraaci looga tirigalay shuruucda la mariyo waxaa kale ee, meesha ka soo baxday in xiriirka dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka wasaaradaha cadaaladda iyo usluubka aada u wanaagsan yahay ee, xiriirkaasna in lasii xoojiyo si loogu meredheliyo dadaalada ay dowladda federaalka wado si loo heli si loo heli lahaa xabsiyaal oo dowlad goboleedada kulligood waxaa kale soo baxday in meelo badan baahi ka jirto oo ay ka mid yihiin dowlad goboleedada hadda maanta shirkan ka soo qayb galay iyo eh, hirshabeelle oo ay maanta shirkan eh, ka soo qaybgelin sababtoo ah xabsiyada la dhisay qayb kama ahayn oo anagana aan ku boorinay in dhaqaale deg deg loo helo sidii ayagana xabsi weyn looga dhisi lahaa Ee, waxaan isfarnay wasiirada cadaaladda iyo taliyaha iyo aniga meelaha baahida weyn ka jirto dalka oo xabsiyana ka jirin danna maaragtay lasoo xukumayo oo meelo bannaan masaa guryo lagu hayo in shacab shacabweynaha soomaaliyeed iyo dowlad goboleedada iyo dowladda federaalkaba ay u istaagaan in ee, xabsiyo ku meel gaar ah is- isxilqaan loo dhiso oo degmadii tuuladii iyo gobolkiiba meeshii loo arko in xabsi jirin ee, bulshaweynta soomaaliyeed ay is-abaabulaan ay dhisaan ee, xabsi si dadka lasoo qabtay oo xorriyadooda looga qaaday ee, xorriyadooda intay- intii xorriyadooda ay ka maqan tahay si bini aadinimo ah ay ku nooladaan Ee, ugu dambaystii taliyaha oo wakti dhow nagu soo biiray inuu ah, taliyo u noqdo ciidamada asluubta aada iyo aad buu u mahadsan yahay Ee, shaqo weyn baa taasha taliya meeshan Ee, shaqadaas inaan sii wadno waxaan kale u mahad celinayaa ee, wasiirada cadaaladda dowlad goboleedada iyo agaasimiyaasha ee, wasaaradaha cadaaladda ee, dowlad goboleedada ee, dadaalka ay wadaan si loo xaqiijiyo himilada ee, dowladda federaalka leedahay in laga hirgeliyo dalka ee, xabsiyaal caalami ah oo la jaan qaadi karo ee, standardka mase xanaanka caalamiga loo yaqaano ee, isla markaasna dalkeena looga heli lahaa ee, cadaalad hufan oo shacabka soomaaliya soomaaliyeed ay u wada siman yihiin
durdur hareeqa iyo dhuldoogle dad iduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaabtii doorfaydha waa isla wada daneeye duuriya miinkii daalanay dadayaayi daawo dhab'e deertii muraadka may daliilana'e diinkii quraamad haruunakii kakadaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashidanti maay haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedanka daaway sidaasee deer harunta quraan saarka ee daarul abraar isku dha'i mayle tama'e ulmakiinka diyaar ee harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayan dugtig uraamed ii daawo dabiici ah ku suubsan herbal yacni geedo daar
waayahay dhegeystayaal qaybgudhaha barnaamijka kulanku warsan ee samraayna waliba hoosan kala dhegeystayaal hamiin faylan barnaamijka kulanku warsan oo rashka boyna saari waan sin dirisay dhegeystayaal wasiirka wasaaradda walbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Gooda Barre ayaa waliba uu sharaxay muhiimadda shaqada lagmaga dhawey guddiga kumeel gaarka ee tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya taas oo geegus umaga dhawey wasiirka xubno ka tirsan wasaaradda walbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya haddaba gure waliba milisay ku hadalay wasiirka wasaaradda walbarashada ee xukuumadda federaalk soomaaliya kureedna waliba warqada oo magadhawowka guddigaas kumeelgaarka ee akhriya wasiir dowlaha walbarashada cabdiraxmaan maxamuud cabdalle oo akhriya magacaawowka guddiga kumeelgaarka ee tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya
waxaa wasaaradda waxbarashada ee, sharaf iyo qiimo u ah howl dheer ay muddo dheer soo waday in maantay ee, miro dhalkeeda aan taaganna waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo ka soo qaybgalka wanaagsan ee mas-uuliyiinta jaamacadaha kala duwan ee qaranka hadday yihiin eh, rektoradii iyo diinankii iyo macallimiintii na soo sharqeen inay maanta waa maalin aan isleenahay wasaarad ahaan waa maalin runtii eh, tacliinta sare taabaqaadkeeda uu ka bilaabanayo Eh, ta- tayada tacliinta sare aan dhihi rabaa eh, tacliinta sare ee soomaaliya horey usoo taabaqa hadday Eh, waxaan rabaa marka inaan idhaahdo waa maalintaas aan isleenahay waa u calaamadayn karnaa inaan idhaahno waa maalintii u horreysay la bilaabay in tacliinta sare ee ee dalka la tayeeyo Eh, inaan idinka warramoon wax idinka sheego tayada iyo baahida loo qabo eh, dadkaan u sheegi lahaa ma tihin Eh, dadka la nool maalin walba tayadeenna meeshay taagan tihi- ayaa tihiin marka waxaan jeclaan lahaa inaan idinka mahad celiyo ka soo qaybgalka ballaaran ee xooggan ee runtiina dhiiri gelinayso ee aad ka soo qayb gasheen waxaan sidoo kale aan jeclaan lahaa inaan eh, ka mahad celiyo eh, labadii guddoomiye ee ugu muhiimsan marka laga hadlo baarlamaanka eh, soomaaliyeed inay maantayna soo sharfeen eh, waa guddoomiyaha eh, arrimaha bulshada eh, aqalka eh, sare iyo guddoomiyaha guddiga bulshada ee golaha shacabka oo runtii eh, laba shaksi oo ay ka go-an tahay in ay meel gaarsiiyaan ma aha waxbarashado keliya arrimaha bulshada Eh, weliba eh, doctor barisa arrinta uu ka dhawaajiyo oo sharciga ah annaga sharciga wasaaraddu waa naga gudbay Eh, waxaan ku leenahay inaan diyaarino geyno akhrinta koowaadna aan samayno Eh, waa ilaahay mahaddiis maanta inay qof iyo guddi eh, ku habboon eh, ay gacanta ugu jiro sharcigaas Eh, haddana uu gudbi karo qof kale oo asigana sidoo kale eh, u habboon marka labadaa guddi ayaa sharcigaas iskaga dambayn doona intuusan sharci noqonin iyagana kasoo qaybgalkooda runtii aad iyo aad ayaan uga mahad celinaya Eh, waxaan kala u mahad celinayaa howlwadeennada wasaaradda waxbarashada oo runtii eh, aad iyo aad iskugu taxalluujiyey Eh, haba u horeeyo ismaaciil oo runtii eh, xataa asigoo aan si toosa eh, hawshaas mas-uul uga ahayn siduu maanta uga yahay eh, xil badan iska saaray oo shaqo badan geliyey Eh, howlwadeennadaasna waa u mahad celinaya waxaan rabaa inaan bogaadiyo jaamacadaha eh, dalka ka jiro oo runtii haddii maantay meesha ay wax keeneen aysan keeni lahayn ama laga hadleenba tayo aan laga hadleen laga hadli lahaa war jaamacad ma samaysana marka eh, runtii eh, kaalintaas eh, weyn oo ay qaranka u buuxiyeen eh, waa ku bogaadinaya waana ku ammaanayaa sidoo kale jaamacadaha aragteen sida meesha laga dhawaajiyaba waxaa dhalay dalada kasoo baxday xafiiska wasiirka ujeedu magacaabis guddiga ku-meelgaarka ee tacliinta sare ee waxaan ku bilaabaya sidaan ee wasiirka markuu arkay qodobada konton iyo lixaad iyo konton iyo toddobaad ee sharci waxbarashada dalka markuu garwaaqsaday muhiimadda ay leedahay in la dhiso guddi ku-meelgaar ah ee tacliinta sare ee dalka markuu la tashaday bahda waxbarashada si loo kobciyo tayada waxbarashada dalka loona helo arday la tartami kara kuwa caalamka markuu tixgeliyey soo jeedinta wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare waxa wuxuu xeeriyey kow abuurista guddiga tacliinta sare ee ku-meelgaarka ah a guddiga oo oo- oo guddiga ku-meelgaarka ah wuxuu ka kooban yahay shan xubnood oo kala ah guddoomiye xogayaha guud ee guddiga iyo saddex xubnood guddigan ba guddigan waxaa bedeli kara mar kasta oo loo arko muhiimad inay tahay waxaa kaloo kala diristiisa qolaal rasmi ah kusoo saari kara wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya ah guddigan howlaha uu qaban doono iyo awoodihiisa waxaa habraac kusoo saari doono wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare labo magacyada xubnaha guddiga iyo xilalkooda sida hoos ku xusan qofka koowaad magaca waxaa weeye doctor maxamed faarax good waa guddoomiye labo injineer aamina maxamed abuukar waa xogayaha guddiga saddex doctor uweys cumar maxamuud waa xubin afar doctor axmed maxamuud axmed waa xubin iyo ugu dambeyn waxaa cabdulxatiim cabdulaahi محمد وأصدقنا حبين أه وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
baabartuun horeno badeecada fuuldhabilka kubahoha ayaanka babirku absoo injeeda banaadir aku koyana baydhow taraasada ka iina ambosadew baydhow iyasinta banaadir may hanlitooshi yasmee baariyow badeecada fuulli iyo bagaashka bidhaantisa liyaabi baadilay haato hada baray bakaarka walaalaha oflow iyo baawartulna ku raray Loo beenta ma ee.
bakaarka walaalo oflow Baga goona unta man ee.
jiirkii baydhowow Dari imidig.
badeeca kullishe Bakaara bay dhawa.
bartiyo ku adeegidaayangu Bakaarka walaalo oflow.
beesu rubisaaran hayna Tabankii bakaara lay ee.
koy hayka baratamo Ilaa wata hol ee rabbo.
bakaarka walaalo oflow Dari imi inu si ayo.
bulshoy iska nagma leh Baradi ma moos.
waayahay dhugunsiyaala qaybogeydhaha barnaamijka kulunku warsaya samarayna weliba hoodasinkalaa dhugunsiyaala hamiin faynanga haraabta ku nool ee magaalada dhuusmareeb ee xarunta maamulka galmudug iyo waliba iyo sheegana iniyo kaalin muhiim iyo qaadanga shirka reedingeliisyowka deegaanada maamulka galmudug kaasi oo dhowaan ku furimi magaalada dhuusmareeb haraabta iyo waliba iyo dowladda federaalk soomaaliya ku codsadana ini walaqubada haraabta ku nool deegaanada maamulka galmudug si oon dardar geliyaan nabadiyo saasoo kale amniga guud ee deegaanada maamulka galmudug haddaba faadimo axmed calin waliba gudoomiyaha haraabta ee degmada dhuusmareeb walibani sharxaad kubiday kaalantiya qaadan shirkaryad ingiliisowka deegaanada maamulka galmudug iyo salaanta islaamka u dirayana soo jeedinayaa siyaasiyada salaadiinta imaamada iyo nabadoonnada xaqa ah ee beelahoodu si caama oo rasmiya u caleema saareen ee aan ahayn kuwo ku yimid qalinka siyaasi mansabdoon ah marka salaantaas horta waa idin salaam midda xigta aan wax yar baan lama hamayn baan waxaan issamay wax qorahayo waxaan islahaa bal odayaashii maxaad la hortegaysaa waa idinka baqay waxaase jira runta ay tahay in maalinta ilaahay fursad ii siiyan oo cumrigan jooga inaan intaasoo odayaal oo soomaaliyeed oo gobolkan aan aniguba ka tirsanahay masalaya inaan ka qayb qaato sharaf weyn bay ii tahay aan ku mahadinayo ee labada dhalinyaro oo muxuuha basiirada dheer leh ee jacayl waddanka yagu inuu dib u dhismo qaranimadanadii iyo hiybadayadii la dib u soo celiyo oo kale ah madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo mideeye xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha ilaahay baan mahaddaas iska leh inaan munaasabadan ka qayb galo gabar halkan iyo waxay sheegtay waa iska xisaale golaha waxay tahay warqadahaygaanaan iska tuureen toos idinla hadlo gabadha waxay sheegtay maxaa loo tageeyey waa haweeney oday dhaqameed dhaqameed ah kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii bishii maarso iyo bishii november waxaa lagu qabtay qaramada midoobey ee shir weyn oo lagu alwooboogadii iyo urmadii bulshada iyo dadoo dhan ka soo qayb galeen oo lagu qabtay cabdisabeeba aniguna markaas anoo la taliyo u ahaa urur hawley soomaaliya ka qabtay oo ururka iida la yidhaahdo anoo markaas u ah la taliyo amuurahaas kala shaqaynaya ayaan lagu codsado inaan haweenka u hadlo ee munaasabadaas ee waxaa jirtay sida loo fadhiyo halkaasoo kale waa riyaadyadaas fadhiya halkaa ururada bulshada meel dhexe halkaana waxaa loo qoodaaday ee oday dhaqameedyo ama odayo dhaqameedyo ka hor darbiyda arag oday waa arki jireen arooskeydi iyo waxyaalahaas laakiin oday dhaqameed badan weligeyaan markaasaa iska arkay yani mxayta cabdirasaanka allah yarxamo oo sulaanta muhaa muxuuha boqorka muxuuha damajeerteer cadeyraha ayaa halkaas geeray oo nin heer sare ahayn aadiisi muqiimo mutacalim oo mustamiir oo aad u fiican markaasaan iri abdulaa maxayta meesha aa odayaasha kale alla habrihiin maasaadi maynaga jooja adigula islaamo meesha joogaan meesha joogeysii marka darigaasay loo ahay laakiin arrintaas loo helgelin waxaan idin leeyahay walaalayaal waxaad moogtiin idiin sheegi maayo haweenka soomaaliyeed iyo kaalinta ay ka soo qaateen waddankan mid hore iyo mid dambe iyo midda maanta joogtay iyo soddonkan sano siday u halgameen iyo siday ugu dhadhabiyeegeen dhibaatada iyo musiibada waddankeena gaartay waa waday dhaasantihiin ammaanteeda waa ogahay kulligiin waa qabsantihiin haddaad dhaqabsaneedna abaalayaal baad iska noqon abaalayaal baad noqonaysaan waxaad ogtihiin meel walba ay tagaan ama wadanka gudihiisa ha joogaan oo ha ku saaxaan oo ururo bulsho badan baan leenahay haweenka ama dibadda ha ku noolaadaane inay har iyo habeen u taagan yihiin difaaca dalkooda difaaca diintooda difaaca muxuu aha mujtamaca ay ka dhiseen oo islaamkooda guud ahaan waxaad ogtihiin xere ee amuuraha la yidhaaho xawaalado yay ku taagan yihiin haweenkay ku taagan yihiin nin walba yaa yaqaanaa haweenka soomaaliyeed ee qurbo ku joogta ah maalin walba waxay taagan yihiin oo lacagti yaradoo la siiyo yay ilmahooda yanta ka bukiyaan iyo qoysaskooda usoo dirhayaan marka qabeen iyo kulayl waxaad arkaysaa iyagoo meelahaas ka diray masaajid haddiida la tiray oo ha laga sameeyey muxuu ahaa wada wadamada ay joogaan ama yurub ama meel kastay ku nool yihiin ilaa shanta qaaradood masaajid ayaan haweenka soomaaliya tabaruca kaalinta weyn ka qaadan ma jirto daraasaadka islaamiya ama iskuulaadka ilmaha wax lagu baro ayagaa bara ilmaha maanta aad maqlaysaan meel walba qur-aan xaafidiin qur-aan iyo haween soo kifaaxay oo muslimiina oo soomaaliya ayaa taa ka dambeeya oo raboodii qaarkood ay meelaha waryareegahayaan ama nairobi dada marka ruba'aantii haweenkaas waxtarkooda waad qorsan tihiin laakiin mashada maxay tihi markay damcaan inay ka qayb qaataan amuuraha qaranka oo siyaasadda iyo maamul kale inay ka qayb qaataan nabadaynta waxaad moodaa isbaaraa loo dhiganayaa dulmiga ay soomaalidu dhexdeeda isku wadeen laga caawodan laga sheekaynahayo yuu ku dhacay iyadiibuu kusii dhacay kii la dulmiyey haweenkii buu dulminahayaa waxaad arkaysaa ilaa haddeer ilaa haddeer haween dareeradaayole ergadiibaa la layga reebay marka yaalayaalow adduunka hore u maray iyo bal africa ku dayda waxaa jira laba dal laba dal oo dansaanahay waa ruwanda iyo muxuuha etoobiya laba madaxweyne midna waa bow kigama midna waa doctor aabi axmed abi labadoodu barlamaanadooda dhacdamaa haweenkooda ay dhibkii weyn oo dalalkaas ku dhacay ee iyaga aad u saameeyeen ictiraaf iyo aqoonsi ay u qabaan barlamaanamadooda iyo dowladooda kala bar waa haweenka gaari mayno heelkaas laakiin xooga aan soo dhawaano waxaan beeya isku cusheeda marka odayaalyo waxaad yeelaysaan anigu waxaan rabaa inaad ii sheego waxaad leedihiin nabadaynta haggee haweenku ka soo galaan nabadaynta haweenku dhaqanka islaamiga ah ayaa qudwa u ah dhaqanka islaamiga aan ka soo qaadno diinta islaamka muslimka haweenka waa karaamaysa marka laga hadlayo mu'miniin iyo muslimiin waa jamci mudaker laakiin haweenkuna waa ku jiraan kama baxsana waxaad maqlay waxaad arkaysaan aayadaha qur-aanka suuradaha waaweyn aala cimraan albaqara almaa-ida annuur altaxriim altalaaq alaxzaab almumtaxina almujaadala kulli haween baa laga hadlahayaa halka haween oo magaceeda la sheega waa waa maryam binta cimraan laakiin inta kale siida haddaad xusuustaan suuratalmujaadala say ku dhigan tahay naagta muxuuha ninkeedii oo inta yidhi waxaad iga tahay hooyaday ay nabiga calayhi salaatu wasalaam ku dacwootay oo yidhi waxa suuratada mujaadala markaas soo degtay la yidhi dalaaqa caynkaasa dalaaq saxa maaha marka waxaan iiga sheegayaa waxaa jirta annaga tusaale noo ah muslim umu salaam binta umaya oo ah zawjaadka nabiga ka mid ah waad ogtihiin markii sulxu xudaybiya kadib la isku yeelayaa aan sa- ee, maxaa saxaabtii aan xoogaa arrintaa ka xareereen ee waxaa ka mid ahaa cumar ninkiisa ameer bin khitaab radiallahu canhu ee umu salama wayla hadashay waxay tiri waxba yeelin waxaas welwel ku gelina ka bogay rasuulillah waxaad yeelaysaa xiraankaada iyo amradaad dhamayso ee ficil baadna ku muujinaysaa waayadii ku wada dayday waayadii suuratulfatxi inaa fataxnaa laka fatxan madiina لينصر الله وما تقصد من دمك وما تقره يتم النعمة عليك ويت- ويهديك الصراط المستقيم marka waad ogtihiin nafriga xirifiga ka dambeeye muslimkii asuulka ku adidi jireenay muxuu ahaa ka baxeen oo ee, halgankii ugu weynaana halkaa uu ka bilowday waxaa kaloo jirta ee, nasiiba binti kacbi almadiiniya alansaariya uma camaar ku caana iyaduna waad ogtihiin siday caqliga iyo hay- haybadda ay muslimka kulahayd iyo quluubta muslimiinta waxa ay ku beertay oo ay ahayd xataa inay maalintii ee, uxud laysugu yimid ay ee, muslimka hoogaanka ee, muxuaha kufaartii ka gacan sarraysay magaacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyada iyo wiilkeeda camaar ay ku haboogteen oo sidaas ee, ilaa allaa badbaadiye ay ku badbaadiyeen ee, waxaad ogtihiin inay iyadu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka dalbatay inuu iyadu iyo qoyskeeda ee, daris uga dhiga aakhire ee inuu ilaahay uga baryey marka annagu waxaa tusaale noo ah dadkaasaa qudla caaisha laba kun laba boqol iyo toban xadiis baa laga weriyey marka ee, dad karaamadaa lahayn hana karaamo tiran maanta haddii labadaas haween iyo caaisha iyo intii la mid ahaa hadday berigaa iyadoo welibana aad ogtahay umiyada iyo islaamka ku dadka ku badnayd hadday sidaa caqligeeda ay uga qayb gaalanayeen amuurta ee, ummadda islaamka oo dhanna bal maleeya maanta diintii dadkii oo dhan wada bartay yacni ay haweenka soomaaliyeed ee mutacalimiinta ay meel walba la soo taagan yihiin annaga mar walba waxaan daafacnaa hujuum baa lagu hayaa muslimka casri waxaan ku joognaa muslimka la nacab yahay maalin walba waxaan la doodnaa inaan diinteenna ay tahay diinta ugu saalaxsano diinta xaqa ah diinta haweenoo dhan karaamaysanay gaalada waa ugu faanaa maadaha gaalo magaca nimankooday sidataan annagu magaca nimanka yagidan hay aabbayaasheen baan sidanaa marka wax kale idin ma mihi waxaad yeelaysaa walaalaha mas-uul baa idin saaran waxaad yeelaysaan ummaddiina u naxa ummaddiina cadaalad ku dhaqa gobolkaani wuxuu u baahan yahay dad mutacalimiina dad diinta wax ka yaqaan lama rabo nin jaahil oo caami ah inuu meesha hogaamiyo dadka min axsani naas waa inay hogaamiyaan sidaas keliyaan ku horumari karnaa sidaasaan meel dheer ku gaari karnaa nimanka ganacsatada wadanka ee gobolkan uu leeyahay ee bilahaya muxuu ahaa ee balaadyada nairobi iyo qasuurta iyo ka sameynaya iyo abudabi iyo halkaanaa looga baahanya inay magaaladooda sameeyaan magaaladan inay kisaanaa looga baahanya magala marka waxaa laga baahna hormuud waa wanaagsan yahay oo haddaba isgaarsiinta uu nasiiyo wax weyn baa baasartay laakiin inay sameeyaan waxa waay sida gaaladu waxay qabaan wax la yidhaahdo foundationka oo ah ururo hay-adda samafal baad samaynaysaa dawladda cashuurtay kaa dhaafaysaa marka inay sameeyaan arrimaha caynkaas oo kale
dugsiga hoose dhexe ee kaafiye academy kasne hadalka fadhigahanku kani kaafi akademi majidku kaafi kun ikow mara aqoonkuw kaafiya koowaad fasal bilowshay dugsiga hoose kaamilshaya kuwa kaafiya yeedokin keesanta barashada dugsiga dhaha ufow ikedin waljarow kasankakii koodi kasiranka hoshow idlankii dhisow aas-aasa qoday ilmalambar gowna ilifaa ku bilaaway akhyaari ogtiina intii dugsiga hoose dhexe kaafiye kaadhami lakufuri arlaadun baydhabo ar cabdulle waran fiican walaal maxay tahay carruurtan agtaada buuxda aaway isku
waayahay dhugunsiyalla qaybogonka dambe ee barnaamijka kulanku warsanaysa marayna weliba hooda sinkilaha dhugunsiyalla hamiin faylanga heer ilaaliyaha guud ee maamulka puntland maxamuud cismaan yaa weliba uu sababeenaya warar sheegay inay la dhiya dadkii dibikayo kufsiga biyonjaysidanga caisha ilyaasa welibana uu sheegay heer ilaaliyaha guud ee maamulka puntland inay wararkaas weysayo been saliya oo raadban lahayna xeerlayaha guud ee maamulka Puntland Maxamuud Ismaan oo warbaahinta soo kula hadlay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland iyo waliba uu sheegay in dadkaasi dil tooshay ku xukumayeen isla markaasna wararkaas uu sayaa been abuura haddaba waa ko marus arrimohasa iyo soo kala xaalada een garsoorka maamulka Puntland ku warbiyow puntland asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu way jirtaa safar aanu ku tagnay gobolka bari ee karkaar ee degmada dhankoroyo Ee, safarkaas wuxuu dooranaa inaanu hubin iyo xaqiijin ku sameyno habka cadaalada ay u shaqeeyaan goboladaas inaanu soo kormeerno meelaha wax lagu xiro ee maxaabiista ku jirta xabsiyada waaweyn iyo saldhigyada iyo baraha kale oo dhammaantood wax lagu xiro howlahaasuna waxay noogu soo dhammaadeen si guula insha allah xabiis meelaha ugu badan oo hadda aanu ay ku jireen ee, way ku jireen meelaha wax lagu xiro oo dhan way ku jireen laakiin waxaa ugu badnaa xabsiga weyn ee boosaaso iyo saldhigga bartamaha ee boosaaso xabiis badan waxaa jirta dadkan oo isku qulqulayaan oo wadada- wadadaasi hayaan kantaroolka magaalada laga soo galaba waxaa lagu ururiyaa dadka wixii aan la aqoonsan ee, meelay u socdaan iyo cidday u socdaan kabacdi waxaa la isugu geeyaa saldhigga dhexe ee bartamaha halkaasaa lagu kala saaraa lagu baaraa ciddii marka loo aqoonsano aan la tuhmo ee, baaris dheeray galaan wixii kalena waa la sii daayaa xoogaa cabasho oo ka eh, ka jirtay eh, xab- eh, saldhiggaas way jirtaa saldhigga waxaa loogu talagalay eh, lacag yar iyo dad yar baa loogu talagalay marka waxaan iskafaynayn maxaabiista ku xirayd iyo iyo qoondada ee, raashinka maxaabiista loogu talagalay arrintaas xoogaa cabasho ah way ka jirtay Eh, waxaan soo marnay xabsiga weyn oo boosaaso Eh, dad badan baa ku xirnayay laftigooda cabashadooda hadda ugu badan eh, waxay ka ji- eh, ka jirtay waxay ahayd xagga eh, daawada xanuunaha ka jiray Ee, waxaan soo marnay xabsiga dhexe ee waxaan ku irahdaa qarlo isaga laftigiisa cabashooyin baa ka jiray oo xabsi xilli hore la dhisay buu ahaa xagga ee, daba- dayactirka iyo biyaha oo jaan noqday ayaa ugu ugu badnaa marka meelahaas oo dhan waa soo marnay waxaan soo marnay gobol- gobol- gobolka ee, xarunta gobolka bari degmada booliska ee, waxaan soo marnay maxkamadaha maxkamadda gobolka bari oo ka shaqaysa ee, waan ognahay maxkamad ee, xilli hore la dhisay haddana ee, xilli dhoweyto mar ayaa qarax lagu sameeyey qarax ku dhacay Ee, kaas wuxuu sababay ee, in ma- maxkamadda ku yimaado burbur Ee, positionka ay ku taallo laftigeeda waxa weye position ciriir ah oo maaragtay aan xagga ee, sakuuradka aan si fiican ugu habboonayn Ee, sidaa awgeed waxaanu guddiga iyagii ee, halkan ka tagnay oo hay-adda xuquuqul insaanka iyo golaha baarlamaanka ee, ee, xildhibaan u qaabilsan xuquuqul insaanka laftigiisa iyo anigu ee, gudoomiyaha gobolka kan degmada taliyaha qeybta ee, waxaanu ee, muddo ee, isweydiinay oo ka shirnay in maxkamaddu inaysan positionka ku shaqayn karin Ee, aakhirkii waxaan go-aan ku gaarnay in maxkamadda loo soo raro saldhigga bartamaha oo dhismo weyn oo casri oo hadda la dhisay oo leh meelo badan oo lagu shaqayn karo inay inaanu ka siinay ee, goobo macayina oo inta loo diyaarinayo ee, maxkamadda position isaga laftigiisa aan markaa go-aan ka wada gaarnay oo ee, la je- la dumiyey ee, dhammaan ee, markii laga reebo hal qol oo muddo loo qabtay dhismahaas oo ee, la banaynayo insha allah lana- loona dhisi doono ee, mustaqbalka maxkamadda gobolka bari marka arrimahaas waxay nagu soo dhammaaday si guul ah arrintan waxaan kala soodaa horta qof kasta waa la tuhmi karaa tuhmaddu Mm, qofkaas ee, ku- ee, inuu yahay ee, qof dambiila oo dembi noocaasi ku jira waa lagu- waa la tumi karaa baristuna procedure bay leedahay la raaco oo shuruucdeena dalka ay ku yaaliin Ee, waxaa caqabad ah oo aad iyo ca- aad iyo aad caqabad u ah dadka ee, aa lagu eedeeyo dad- kiisaskan al-shabaabka ah shabaabku dadkay waagihiin waa soomaali soomaali ku hadlaya midabkeena oo kale leh ee, qofna ka oran mayo hadduu xataa hadeer toban qof soo dilay waxaan ahay ee, dadka noocaasa dadka waxaa laga yaabaa baaristooda xoogaa inay muddo qaadato oo ay dheeraato Ee, mana qabo ee, maxaan ku yidhaahdaa qof lagu tuunsan yahay kiiska si degdega in lagu sidaayo nimankaan nima sharwadayaala oo ee, say doonaan ciddii doonaan isku soo ekaysiin kara laakiin haddana inaan dowladnimada ka tagno oo nidaamkii baariseed iyo nidaamkii qofka lagu xiri jiray aan la garab maro xoogaa waxaa moodaa in yada laftigeeda ee tacadi ku jiro marka wax badan baan ka wada hadalay ee raboodka waa soo gudbinay madaxweynahan u gudbinay waa isla sheer garaynay taliyaha ciidankaas ee booliska waa la sheer garaynay hay-adaha maxkamadaha oo badi ee dadka xiro waa la sheer garaynay baarlamaanka waa la sheer garaynay arrintaasu hadda meel fiican bay noo marayaan in dadka la tuunsanayaasha oo kiisaska noocaasa lagu soo qabtay in procedureka la mariyo lagu hayo ee procedureka sharcigu ogoliya marka arrintaasu hadda meel fiican bay noo maraysaa Ee, bismillah waxaa jira dhowrkii soo culculus oo xafiiska xilaalinta gacanta ku hayay waxaa ugu cuslaa kiiskii gabadha yareed caaisha kiiskaasaan la wada ogsoonahay Ee, wuxuu soo maray ee, saddexda darajo ee maxkamadda ay ka kooban tahay saddexdaa darajo oo maxkamadda ay ka kooban tahay saddexdii ee eedeysana oo kiiska ku eedeysnaa dhammaantood waxay ku xukuntay diltoogasha kiisaas wuxuu sugayaa fulin waa ka dhammaaday maxkamadii waa ka dhammaaday eh, xilliga uu noqonayo fulintaasuna ilaahay bay eh, xaggiisa ay ku xiran tahay waxa bulshada ayaantan waxaan ku arkay horta bahalkan media la yidhaahdo waa midi laba af lago iyo dhankii hadba loo adeegsado midida eh, eh, midida marna waxbay noolaystaa marna waxbay dishaa markii qof eh, ama dhaawaca ama dhibat- eh, dhibgaarayso la qalayo oo lagu badbaadinayo waxbay daaweysaa mididu markii xagga kalena waxba u- u- u dishaa marka meediyuhu waa saas kale midi laba af leh haddii xagga wanaagga loo adeegsadana eh, wax wanaagsan ayaa ka soo baxa haddii xumaanta loo adeegsadana wax xunbaa ka soo baxa marka yaabaha waxaan ku arkayay meediyaha oo da- weliba youtube-ka u badan rag kiiskii caaisho ee daba haysta oo waa la sii daayey waxaan ku yidhahdaa malaalush baa la qaatay xataa waxaan arkayay islaan weyn oo la wareysanayo oo nin nin ka mida ninka me- me- youtube-yada isticmaala uu leeyahay Eh, maxkamadii sare oo xukunka gaartay dilka ah buu wuxuu leeyahay laalush bay qaadatay marka yaa laalush la qaata kiiskaas waxa weeye maxkamadaha wuu ka dhammaaday si wanaagsan buu ka dhammaaday cadaalad buu ku dhammaaday eh, maxaabiis la sii daayana ma jirto maxaabiistu waxay ku jiraan gacanta dowladda xabsiya adag bay ku jiraan haddii la sii daayana waxa weeye dee dowladda ayaa waxay kusoo noqonaysaa eh, mas-uuliyaddaas kusoo noqonaysaa nimankaasu eh, kiisaskoodii maxkamadda way ka dhammaadeen fulin bay sugayaan waxayna ku jiraan xabsiyada dowladda insha allahu markii alla idmo waxaa ji- kaloo jiray laba kiis oo kale oo kiis ka dhacay buurtinla oo halkan loo soo wareejiyey ee oo isagana waxa weeye wuxuu ku jiraa maxkamadda rafaacanka buu ku jiraa bari ee waxaan umaleeyaa fadhigiisii saddexaad iyo abse labaad ayaa bari ee, waa qabsoomi doona haddii alla idmo oo kiiskaas waa mudaysan yahay waxaa kaloo jira kiis ka dhacay garowa ka dhacay oo kusii ahaa oo eh, gabar ku dhimatay oo layiri kursi iyo dhimashaa lasugu daray kiiskaas laftigiisu eh, eh, baari- laba dhinac baa laga baarayay dhinacna wuxuu ahaa baarista caadadiga oo si ay diidu gacanta ay ku haysayso waa gabagab- waa lasoo gabagabeeyey waxa uu naga dhimanaa kiiska eh, eh, qaab d n a gii la qaaday Eh, saakadan waxaan la hadlay eh, hay-adda baarista eh, eh, sayniska oo kiiskaas aan ka sugnay natiijadiisii ee baarista ayaguna waxay nagu wargeliyeen haddii aan wiilkan hadda aan ku jirna aan kiiska lahayn wiilka ku xiga bilowgiisa natiijadiisa waa soo baxaysaa marka isaguna insha allahu waa naga gabagabawaye waxaa soo gashay maxkamadda darajada koowaad ee degmada gaalkacyo Ee, kiiska ninkan waxay ku xukuntay dil bay ku xukuntay Ee, xilligii rafcaanka la gaaray oo la rabay kiiska rafcaankiisa in loo qaado waxaa la kala diray maxkamadihii gobolka ga- mudug ka shaqaynayay sidaa awgeed kiiskaas darafyadii ee, oo dhankii dhibanayaasha waxay codsadeen maadaama maxkamad rafcaan aysan jirin in kiiska loo wareejiyo ee, loo soo wareejiyo gobolka nugaal codsigoodii ee, maxkamadda sare ee xafiiska xeeralanta way aqbaleen waxaana kiiska loo soo wareejiyo oo khisaas loo- loo siiyey dhegaysigiisa maxkamadda rafcaanka gobolka nugaal kiiskaasu insha allahu ee, maanta ayuu ballansanaa in maxkamadda rafcaanka gobolka nugaal uu ka bilowdo laakiin eh, maxaabiistii soo qaadisteeda ayaa xoogaa cudurdaar eh, eh, baabuurkii lagu soo qaadi lahaa oo ciidankaas luufta kusoo qaadi lahaayeen ayaa maxaan ku ihahdaa eh, eh, hawl hawl ka jirtay eh, ama xabsiyada hawl ka jireen marka kiiska insha allahu dib baa loo loo mudeeyey beri haddii aan laydmo marka waxaa laga yaabaa kiiska beri ama beri dambe isagana dib loo rajaynaynaa eh, wixii hore waa lasoo dhaafay oo wax badan hadee waa lasa soo kufaakacayay wax badan oo dhalinana waa jireen wax badan oo wanaagana waa jireen Eh, laakiin hadda eh, nidaamka cusub iyo dowladda cusub eh, waxaan rajaynaynaa wax badan oo dhinaca ka bedelo qaabkii hore oo weli wax noogu culus annaga xagga baaristada noogu culus oo marka baarista laftigeedu hadda waxaa la- ee, dowladdu ay diyaarisay dhalinyaro badan oo aqoon u leh xagga baarista oo hadda boosaasana ka shaqaynaya halkaana ka shaqaynaya marka kiisku wuxuu ka bilowdaa ee, baaristu ka bilowdaa ka baaristu haddii ay hagaagto kiisku intiis kale waa hagaagaya cadawayaantu hadday hoosta qalooc kala timaado qalooca waxay la timaadaa korbay la timaadaa marka kiis ee, baaristiis haddii la rabo in natiijo laga gaaro waa in baaristu ay tahay baaris dhammaystiran oo leh shuruudiheedii cadaynaya kiiskaas inuu yahay kiis jira oo dhammaystiran marka waxaan rajaynaynaa inaan wax badan wax badan aanu ka bedeli doono insha allahu Ee, ma oran karo hadee waxa- wax- kulli waa wada khaldanaayeen laakiin sometimes ee, bini aadan baa leeyahay wax- waa la shaqaynaya haddii la shaqaynayana khalad waa dhacaya marka ee, wax badan baanu sixi doonaa haddii alla inta hadda kormeerka aan samaynaynayna insha allah wuxuu ahaa kormeer aan rabnay inaan wax ku saxno ee, wixii khaladaad ee noo muuqday Ee, haddana kormeerka wuu sii socon doonaa hadda gobolkan buu hadda ee, ee, aan ka bilaabaynaa markaan gobolka dhammaynana waxaanu ku xijin doonaa gobolka mudug haddii alla idmo marka wax badan baan saxaynaa wax badanna wixii hadda aan- aan soo marnay oo intii aan kormeerka kusoo samaynayna waan soo saxnay wixii inta ka dambeeyana waan saxaynaa haddii alla idmo
Tawaadir Primary and Secondary School dugsiga hoose dhexe sare ee tawaadir kina badan iskoolkii bulsho isinkeediyaani tawaadir Primary and Secondary School abdikol sheelideeri kalaylisiya baawadiis kukaha fadhiga walbarashankooya dugsiga hoose dhexe sare ee tawaadir geedkii ilmagu kolbadhinigoolu ku feedadow tawaadir primary and secondary school kula lahan abaabuli kini la diyaariyay koy arag walbarashooda kaamilka ahoo lakiinka diyaari tawaadir primary an secondary school korhor hoo kedintay milkooban yaalanka ketonsi abdalla koy awlaada tawaadir Primary and Secondary School kabiirnimi wallan bare kasanshooba ma jaradaayaan agoonti awasi kaafiyaaya tawaalaha
waayahay dhegeystayaal guud ahaan waliba intaa ka afmeeray barnaamijka kulanka warsan oo namadoosiin ku ah idaacadda warsan ee magaalada tanbaynabo barnaamijka uu ku waliba asaaray waan siina diraysaa dhegeystayaal anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada madax ku-deerta waliba imaam madaay saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi inta barnaamijku barnaamij lamada reedon kulamaana kheeraya waa cabdirashiid rashkaboy oo siin ku tabaw sidaas iyo hamiin nabade asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kamahasanteen dhegeysadooga barnaamijka